magaalada muqdisho ayaa waxaa maanta laga daafuray wejiga labaad ee barnaamijka xog ururinta tacliinta sare ee himis waxaana kasoo qaybgalay xubno matalaya toddobaatan jaamacadood oo ka dhisan soomaaliya agaasimaha guud ee waaxda tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi tawakal ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey nidaamka maamulka xogta tacliinta sare ee himis بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه آه، مانتا أو أح مالين أحد أصدح بشا آه، مارسو آه، وزارة وحبرشة هداها هي تعليم تسرع قارهان أغاسين كجود آه، تعليم تسرع waxaa u bilowday wejigii labaad ee barnaamijka himis himis waa barnaamij la yidhaahdo higher education management information system oo aan ugu talagalnay tacliinta sare ama jaamacadaha eh, in lagu kontaroolo wejigiisii hore waxaan qabanay eh, arbacadii iyo khamiistii inaga tegay kow iyo labaatankii iyo labaiyo labaatankii bishii eh, february maanta oo axada iyo berri oo isniinana waxaa socon doona wejiga labaad wejiga labaad waxaan u qabanay eh, jaamacadaha eh, dowlad goboleedyada eh, eh, xubnaha ka ah eh, dowladda federaalka eh, jamhuuriyadda federaalka soomaaliya eh, jaamacadahaas waxay ka kala yimaadeen eh, gobollada kala duwan ama dowlad goboleedyada kala duwan ee eh, qaranku uu leeyahay eh, waxaa ka soo qayb galay eh, dhowr iyo toddobaatan jaamacadood oo aan filayna inay gobollada eh, kulligood ka wada yimaadeen iyo tobaneeyo jaamacadood ama toban jaamacadood taqriiban oo gobolka banaadir eh, ka baaqday ama ka daahay seminaarkii hore ama eh, eh, wejigii hore ee seminaarka eh, ka baaqday Eh, intoodaasba waa taqriiban siddeetan eh, jaamacadood baan ugu talagalnay inay maanta iyo berrito meeshaan ay joogaan seminaarkan ay qaataan Eh, barnaamijkan himis ujeedkiisu waxaa weeyaan waa eh, macluumaadkii oo digital eh, laga dhigay waxaan rabnaa ardada jaamacadda dhigata inaan la soconno sanadka koobaad ilaa sanadka shanaad intaas ardada jaamacadda dhiganaysa inaan la soconno oon ogaano ardada yeer wanka ah yeer towga ah yeer triga ah yeer foorka ah iyo kuwa qalin jebinayaba si sahlan inaan u sheegi karno ardada sanadkan qalin jebinaysa ee qaranka guud ahaan ka qalin jebinaysa soomaaliyeed dowladda federaalka soomaaliyeed ardada soomaaliyeed ee jaamacadaha ka qalin jebinaya imtixaanka sana dugsiyeedku markuu dhammaado oo hadda insha allahu tacaala eh, juun oo kaleete inaanu awood u leenahay inaan sheegno intaasoo arday baa jaamacadda ka qalin jebinaysa oo aanu sheegi karno gobol walba intii ka qalin jebisay ama dowlad goboleed kasta intii ka qalin jebisay oo aan sheegi karno wiilal iyo gabdho say kale yihiin oo aan sheegi karno jaamacad walba inta ka qalin jebisay marka ina xaqiiqo cilmi horteena taalo waxyaabaha himisku uu tari doono waxaa ka mid ah ardaygu markuu intuu wadanka ka baxo adduunyada kala tago ee shahaadadiisa uu geysto hadda maalin kasta waa nala soo weydiiya jaamacad hebla ma taqaanaan agtiinama muctaraf bay ka tahay maxay tahay waxaasa nala soo weydiiya waxa waa laga bogsan